anoo shaqadeyda ku jiro ayaan waxaan aaday arrimo caafimaad isbitaalu aaday kadib waxaan ka war helay in muxuu ahaa meesha ay tageen ciidan boliis ah oo muxuu ahaa kaxeeyey ku-xigeenkayga iyo tiimamkii kaleo ila shaqaynayo o dhan markii laisoo wargeliyey waxaan ku idhaahday waa mahadsantihiin hay-adaha dawladdana dhammaantood qola walbaba shaqay leedahay sida annaga noolaga idmay inaan canshuurta qaadno daqli uruurino ee iyagana xaq u leeyihiin cid walba ee garsoor maxkamadeed ama hay-adaha cadaaladda ay soo eedeeyaan ama muxuu ahaa ay waaran u jiraan inay waajibkooda shaqo ka gutaan waa ugu mahad celinaya hay-adahaas anigana baxsad miihi waa ka weynahay inaan baxsado maxaa yeelay meesha aan ka shaqaynayo waxaa ii dhiibay qaran qaranka ii dhiibana xaq wuxuu u leeyahay inuu ila xisaabtamo haddii dhaliilo aan leeyahay dhaliilahayga lasoo bandhigo haddii ay jiraan faldembiyeed caqaabtayda leemarsiiyo haddaysan jirinna insha allahu tacaala sharafkayga iyo karaamadeyda iyo shaqaalaha aan xukumo karaamadooda iyo cizigooda in la ilaaliyo lana dhowro waxaan rajaynayaa dhammaan hay-adaha cadaaladda inaan ka helayno cadaalad dhab ah hadda waxaan u socdaa hadduu ilaahay idmo wakti kooban kadib aniga ayaa laguheyga ku tagi doono c i d da taliyihii c i d da waa la xiriiray si uusan welwel u dareemin ama uusan isaga dhaadhicinin mas-uulkii meesha ugu sarreeyay wuu baxsaday sida baraha qaarkood lagu qoray waa u sheegay inaan imaan doono oo aan arrimo caafimaad ku maqanahay wakti kooban kadibna aniga laguheyga meeshaan ku imaan doono anaa tagaayo diyaar waxaanu ahay inaan garbaxo diyaar waxaanu ahay shaqaalahayga iyo sharafkooga inaan difaaco diyaar waxaanu ahay inay dawladda soomaaliyeed xaqna u leh inay ila xisaabtanto inay ila xisaabtanto waana mahadsantaha asalaamu calaykum saddex ku laba ku-xigeenaan aniga leeyahay iyo saraakiil kale ee kala duwan iyo shaqaalaha meesha ka shaqeeya ku-xigeen kamida ku-xigeen kamida wuxuu ku maqnaa xajka ku-xigeenkii kaleo haray iyo tiimamkii kale ayaa la xiray dhammaantood waxay ahaayeen saraakiil shaqeeyey shaqa muxuu ahaa dawladdana u hayay sidaan hore kuugu sheegayna annaga iskama imaanin meeshaalad dawladeed waana noola yeeri karaa tirada anigu liiska tirada ma hayo laakiin sida muxuu ahaa xanta aan helahay ilaa ay sagaal qofood inay yihiin ilaa ay toban qofooda lai sheegay maya kuu sheegay waa ka maqnaami haa anigoo isbitaalka ku maqan ayaa baarayaasha nin kamida telefoonka laigu dhiibay wuu ii sheegay wuxuu igu yidhaahday saraakiishaada qayb kamid ah ayaan wadi rabnaa adigana inaad timaado shaqada aa wadaan jeclaa waa ku mahadsantahan dhahay documentiyaa meesha yaalla oo u baahan muhiima in la saxiixo maxaa yeelay ganacsato soomaaliyeed ee bixisay xuquuqdii lagu lahaa in muxuu ahaa laga kala tago badeecadoodan caawa ay meesha ku xadhimato darawal maskiina oo reerkiisa u hoyan lahaa karishbooy gurigiisa u hoyan lahaa nin ganacsato gurigiisa u hoyan lahaa saxiix aawadeed in badeecadooda caawa meesha ay ku baridaan oo arrinkaa welwal buuxa ka qaba ayaan ku idhahday gabadhow fasaxa inta dokumentiyada ay ka saxiixayso siina wada anigana diyaar waxaanu ahay bacdalmaqrib hadduu rabbi idmo lugahayga anoo socda inaan ku imaado aada iyo aad mas-uuliyaddaasaan ku jiraa diyaaraan u ahay cid walba oo muxuu ahaa dawladda hay-adaheeda kala duwan ka mid ah ee eed naga tabanaysa ma dhaliil naga tabanaysa ama dadaal xum naga tabanayso inaan sifa sharci ku kala baxno dawladdii go-aankan gaartay ayaa laga rabaa inaysan ka dayacmin waxa meesha yaalla